بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin oo soo saartay tirakoobka howlgalladii ay fulisay sannadkii tegey soona bandhigtay kumanaan askari oo ay dishay ciidamada sahaynada oo xasuuq bahalnimo ah ka geysanaya magaalada khaza iyo meydad laga helay xaafado ay isaga insixaabeen ciidanka yuhuudda maxay yihiin qodobada caqabadaha ku ah heshiiska xabad joojineed ee netanyahu uu ka cagaljiidayo diyaaradaha isbahisiga saliibiga oo duqaymo ka geystay saddex garoomo diyaaradeed oo ku yaalla magaalada alxudayda ee galbeedka waddanka yemen dowlado dhaca galbeedka afrika oo isaga baxay ururka ekowas dhistayna isbahaysi u gaar ah haddaba sidee ayuu u shaqayn doonaa ururkaasi badiilsa ma u noqon karaa ekowas baydhan oo trump ku tilmaamay ku-xigeenkiisa iyo saxaafadda caalamiga ah oo aad u hadal haysa asaasaqa madaxweynaha maraykanka ee sii kordhaya maxaan ka naqannaa dowladaha ugu waaweyn ee soo saara naftada caalami ahaan sidee shiinaha iyo maraykanka u noqdeen soo saarayaasha ugu sarreeya naftada misena shidaalka dibadda ka soo dhoofsada qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
فيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غواليها waa hagaag waa maalinimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay toddobada bisha muxaram sannadda kun afar boqol afartan iyo shan hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa faraca mujaahidiinta alqaacida ee dhulka maqribul islaam ayaa sannadkii lasoo dhaafay allah fadligii fuliyey howlgallo kala duwan oo lagu naafeeyey cadowga allaah ee isugu jira saliibiyiinta iyo murtadiinta kuwaasoo ka kala dhacay dalal badan oo dhaca galbeedka qaaradda afrika jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin waa mid ka mid ah faracyada ugu waaweyn ee tandiimka qaacidatuljihaad waxayna hoos tagtaa faraciisa maqribul islaami waxa ay soo saartay tirakoobka howlgalladii ay fulisay sannadkii tegey ee kun afar boqol afartan iyo shan howlgalladaasi ayaa isugu jiray camaliyaad ishtishaadi ah inqimaasiyo kamaa'in duqaymo iyo sidoo kale weeraro foolkafol ah tirakoobka ay baahisay azalaaqah waxaa lagu sheegay in mujaahidiinta ay allah fadligii kun afar boqol afartan iyo shan ay fuliyeen ilaa laba iyo toban camaliyadood oo ishtishaadi ah howlgallada inqimaasiyada ayaa iyagana gaaraya ilaa kow iyo toban sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxa ay qaadeen ilaa boqol konton iyo toddoba weerar oo qaarkood cagta lagu mariyey saldhigyada cadowga weerarada kamaa'inta ayaa iyagana gaaraya boqol halka kuwa duqaymaha ah ee yihiin toddoba iyo toban howlgal marka la eego khasaaraha ka dhashay camaliyaadkan waa bakhtiga laba kun afar boqol afartan iyo laba cadow ah sidoo kale waxaa sannadkaasi gacanta lagu dhigay soddon maxaabiis ah halka la burburiyey saddex boqol afartan iyo shan ka mid ah gaadiidka gaashaaman ee cadowga waxay allah fadligii mujaahidiinta ay soo qaniimaysteen boqol iyo konton iyo sagaal gaadiid ah tirakoob buu soo saaray markaska al ahraam ee fadhigiisu yahay dalka masar loogana hadlayey weerarada jihaadiyiinta ee ka kala dhacay daafaha caalamka ayay nusratul islaam walmuslimiin waxa ay noqotay jaamacadda saddexaad ee weeraradii ugu badnaa kun afar boqol afartan iyo shan ka fulisay guud ahaan caalamka sida uu sheegayo markaskan howlgalladaas ayaa waxa ay ka kala dhaceen dowladaha burkina faso nejar maali jaad iyo sidoo kale muritaaniya sidoo kale shabakadda trent ee fadhigeedu yahay magaalada abudubay ayaa takhriir dheer oo ay soo saartay bishii juun aynu soo dhaafnay waxay kaga hadashay awoodda jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ee ku sii xoogaysanaysa galbeedka afrika iyo howlgalladeeda sida ay sheegayso shabakadani imaaraatiga ah urur weynaha alqaacida fariciisa maqhribul islaam ayaa si laba jibaaraya howlgalladooda waxayna si gaara isha ugu fiiqday jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin oo ay sheegtay in afar arrimood ay ka saacidayso sii jiritaankeeda iyo inay sii ballaariso halgankeeda jihaadiga ah arrinta koowaad ayay ku sheegtay in dagaalyahanada nusratul islaam walmuslimiin ay yihiin kuwo aad u qalabaysan islamarkaana u tababaran ayna la qabsadeen duruufta dagaal ay ku howlgalayaan waxa ay sheegaysaa inay la yimaadeen xeelado ay kaga hortegi karaan duqaymaha cadowga uu ku beegsanayo xarumahooda waxay sidoo kale sheegaysaa shabakadani in arrimaha saaciday in howlgalladooda ay si nabdoon ku fuliyaan ay ka mid tahay in saldhigyadooda badana ay ku yaalaan dhulka saxaraha ah iyo buuraha kolka ay doonaanna ay gudaha u soo galaan magaalooyinka iyo deegaanada cadowga uu ku sugan yahay kadib howlgalladoodana ay dib ugu laabtaan fadhiisimahooda waxa uu sheegay in gaadiidka gaashaaman ee cadowga uusan awood u lahayn in uu galo dhulka saxaraha ah si uu ula dagaalamo mujaahidiinta sidaa darteedna uu ku qasbanaaday inuu adeegsado duqaymo xagga cirka ah balse ay la yimaadeen xeelada ay kaga hortegayaan weerarada xagga cirka ah arrinta labaad ee ay sheegayso shabakadda trend ee laga leeyahay imaaraadka waa in jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ay ka mid tahay faracyada ugu qaniisan tandiimka qaacidatuljihaad ayna sidoo kale leedahay ilo maaliyadeed oo xogan taasoo ka saacidaya inay howlgalladeeda ay ku ballaariso guud ahaanba galbeedka afrika arrimaha ay soo hadal qaadeen shabakadda trend waxaa ka mid ah in jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ay qabuul weyn ay ka heshay qabaa'ilada muslimiinta ee dagaadalalka ay ka halganto halkaasna lagu soo dhoweeyey islamarkaana ay ka heshay dagaalyahano aad u badan taagdarida heysata xukuumadaha riddada ah ee ka jira mandiqadda ayay sidoo kale sheegaysaa in jamaacadda ay fursad u siisay inay sii xoogaysato awooddeeda cadowgeedana uu awood u yeelan waayey inuu joojiyo howlgalladeeda iyo dhaqdhaqaaqa dagaalyahanadeeda isaga kala gudbaya xuduudda dalalka galbeedka afrika sannadadii lasoo dhaafay jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin waxaa ku soo biiray kumanaan dagaalyahano ah kuwaasoo isaga kala yimid waddamada deriska ah islamarkaana gartay halka ay ka bugto ummaddooda xalka keliya ee muslimiinta looga badbaadi karo dulliga ay ku jiraanna maanta ay tahay waddada jihaadka sidaas ayayna hubka ku xambaareen iyagoo cadowgooda ku dhiig bixinaya galbeedka afrika isbahaysigii saliibiga ahaa ee ku soo duulay ee faransiiska uu hogaaminayana uu galbeedka afrika isaga insixaabay isagoo aan xaqiijin wax ka mid ah ahdaaftiisa oo ahaa inuu burburiyo jamaacadka jihaadiga ah uuna soo abjaro halganka barakaysan ee ka socda dhulkaasi
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada oo ay alaaba halkan ka soo jeediyaan walaalaha maahir maxamed iyo elyaas cabdulaahi shaybaad baad u mahadsan tahay dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinle ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dunida aan markan soo dhoweeya walaalka maahir maxamed maahir waxaad inoo soo qabataa mid ka mid ah suxufta xigta dhankaaga waad mahadsan tahay walaalka ilyas wargeyska inoogu horeeya xubinteenna maanta waa alqudus alcarabiya wuxuu wargeysku daabacay warbixin ku saabsan burburka iyo saameynta ballaaran ee uu reebay howlgal ciidanka yuhuuddu ku qaadeen galbeedka khaza kaasi oo ugu dambeyn ku soo idlaaday fashil iyo guuldarro wargeyska ayaa sheegay in baaxadda duulaanka sahiyuuniyiinta uu geystay si weyn looga dareemayo xaafadaha al-shujaaciya talilhawa al sabra iyo al rimaal kadib markii ay ciidanka gumaysuhu isaga carareen deegaanada galbeedka kaga beegan magaalada khaza markii uu gaarigii ugu dambeeyey ee ciidanka sahayanadu ka baxay deegaanadaas ay ambalaasyada iyo shaqaalaha samatabixinta galeen aagaga ay xasuuqyada wuxuushimu ka geysteen yuhuudda xaaqidiinta ah waxayna soo qaadeen lixdan shuhada ah oo laga soo aruuriyey xaafadaha talilhawa iyo koonfurta rimaal iyo dhanka warshadaha ee galbeedka marinka khaza meydadka dadka abriyada ah ee laga soo saaray xaafadahan ayuu wargeysku xusay in intooda badan ay ahaayeen kuwa si bani aadamnimada ka baxsan loo dilay kuwaas oo jirkooda uu googo-ay dadkan abriyada ah ayuu wargeysku sheegay in dilkooda badi loo adeegsaday qarxyada kooxaha gurmadka ayaa sidoo kale meydadka shuhadada oo gubtay ka dhex helay guryo ay gubeen ciidamada gumaysiga yuhuudda waxaana ay guryahaasi ku yaaleen deegaanka talilhawa kooxaha gurmadka deg dega ah ee marinka khaza waxay sidoo kale sheegeen inay jiraan daraasiin meydad shuhada ah oo ku firirsan iyo gudaha guryaha ku yaal aagga warshadaha ee marinka khaza waxaa weli jira dad la la-yahay oo ku hoos jira burburka guryaha la burburiyey taasi oo ay adag tahay in shaqaalaheennu ay gaaraan waxaa sidaasi lagu yidhi warbixin uu soo saaray difaaca madaniga ee khaza dad badan oo filistiiniyiin ah oo ku sugnaa galbeedka marinka ayaa la wariyey inay maqan yihiin kuwaas oo aanan la ogeyn halka ay jaan iyo cirib dhigeen waxaana lagu daray liiska kumanaanka filistiiniyiinta ah ee nolol iyo geeri lagu laayahay ciidamada yuhuudda ee aaggan isaga cararay kadib iskacaabinta muqaawamada ayaa la wariyey inaysan dhaafin xitaa waayeelada hooyadda ah ayaa la sheegay in intii ay howlgalka ka dhankaa dadka abriyada ah ka wadeen galbeedka marinka khaza ay halkaasi si bareer ah ugu toogteen oo ay halkaasi ku dileen
mehireed baad u mahadsan tahay qodobka inoo xiga ee xubinteenna maanta waxa uu noqonayaa saxiifadda faransiiska ah ee limonde ayaa daabacday maqal ay uga warbixinayso dowlado dhaca galbeedka afrika oo markan si toos ah uga luga siibtay ururka dhaqaalaha ee loogu magacdaray ecowas maali burkina faso iyo niger ayaa horraantii sannadkan si toos ah u iclaamiyey inay ka baxeen urur dhaqaaleedkan balse waxay bishan si cad oo kama dambays ah u xaqiijiyeen inay laaleen dhammaan wada shaqayntii iyo masaalixdii dhex tiilay muddada sannadaha ah tallaabadan ayaa dabcan dhabarjab adag ku noqon doonta ururkan oo la aasaasay sannadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo shantii misna uu hogaamiyo dalka nigeriya waxayse dhanka kale fursad ay horay u socod ku samayn karaan u noqon doontaa xukuumadahan shaaciye ka bixitaanka ecowas waana sida ay aaminsan yihiin khubaro fara badan oo diraaseeya arrimaha siyaasadda afrika dhanka kale maahiru waxaa xusid mudan in warqadda dalalka maali burkina faso iyo niger ay ku shaaciyeen tallaabadan ay dhanka kale ku lamaanayd mid kale oo ay ku soo bandhigayeen inay daahfureen isbahaysi u yara eg midka midowda yurub oo ay uga maarmi doonaan isbahaysyada kale ee shisheeye waa sida ay hadalka u dhigeene confederation of saaxil states waa magaca la huuyey ururkan waxaana la soo bandhigay qaar ka mid ah xeerarkiisa iyo shuruudaha laga doonayo inay la timaado dowladda dhacda galbeedka afrika ee doonaysa kusoo biirista isbahaysigan mid ka mid ah shuruudaha ururkan waa in dowladaha ka wada tirsan ay isku furan yihiin xagga socdaalka tusaale ahaan muwaadinka u dhashay dalka maali lama weydiin doono wax baasaboor ah markii uu doonayay inuu u safro burkina faso dhanka kale shakhsiyaad u dhoondoloola arrimaha siyaasadeed ee waddamadan ayaa tibaaxay in shuruudaha qaar ay u muuqdaan kuwo yara shabaha kuwa midowda yurub taasoo lagu macneeyey in waddamadan ay cagta saareen waddo kale oo ay uga maarmayaan faragelinta shisheeye walow dhanka kale ay muddooyinkan dambe soo dhowaysanayaan ruushka iyo xulafadiisa gaarka ah waad mahadsan tahay walaalka eliyas wargeyska inoo xiga xubinteenna waa ra'yul yowm kaasi oo daabacay warbixin ku saabsan duqeymo lagu beegsaday garoon diyaaradeed oo ku yaal dalalka yemen oo ah halka laga soo abaabulo beegsiga ka dhanka ah maraakiibta ganacsi ee reer galbeedka iyo kuwa yuhuudda kooxda xuutiyiinta ah ee fadhigeedu yahay yemen ayaa sheegtay in diyaaradaha dagaal ee dowladaha maraykanka iyo ingiriiska ay ilaa saddex weerar ku qaadeen garoonka diyaaradaha ee xudeyda ee ku yaal gobolka ku teesan badda cas ee galbeedka yemen diyaaradaha dagaalka gardarada ah ee maraykanka iyo ingiriiska ayaa saddex weerar ku qaaday garoonka caalamiga ah ee xudeyda waxaa sidaasi lagu yidri warka ka soo baxay xuutiyiinta yemen ma aysan bixin kooxdan faah-faahin intaasi ka baxsan oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay duqeymaha ee soo gaaray dhismaha garoonka diyaaradaha caalamiga ah iyo khasaaraha nafeed intaba waad mahadsantahay maahir qodobka ugu dambeeya ee xubinteenna maanta waxa uu noqonayaa majallada the independent ayaa daabacday madaxweynaha dalka maraykanka jo baiden oo sheegay in ku-xigeenkiisu uu yahay trump isagoo ula jeeda haweeneyda madaxweyne ku-xigeenka u ah ee lagu magacaabo kamala haris hadalkan ayaa guux mar kale ka dhex abuuray xisbiga dimuqraadiga ee uu hogaamiyo ninkan waxayna tani noqonaysaa simbirraxashadii labaad ee baiden ka soo baxsata muddo ka yar afar iyo labaatan saac gudahooda tani dabcan waxay muujinaysaa heerka uu gaarsiisan yahay asaasaqa kow iyo siddeetan jirkan mar kale u sharaxan hanashada kursiga madaxtinimo ee dalkiisa walow mustaqbalkiisa siyaasadeed uu ku jira mugdi fara badan rajadiisa guushuna ay tahay mid aad u liidata ee wixii ka dambeeyey doodii ay laba isbuuc ka hor yeesheen trump waxaa gudaha xisbiga dimuqraadiga weli ka taagan walaaca daran ee laga qaba in jo baiden uu mar kale ku guulaysta doorashada la qorsheenayo in la qabto bisha nofembar ee sannadkan laba kun afar iyo labaatan waxaana dhanka kale warbaahinta maraykanka inta badan ku arkaysaa maahirow doodo iyo kulamo gaar ah oo uu qabanaya jo baiden isagoona dadaallo dheeraad ah ku bixinaya sidii uu xisbigiisu ugu qancin lahaa inuu mar kale hanan karo kursiga madaxtinimo ee waddankaas walow dhanka kale ay niyad xumi daran muujinayaan taageerayaasha faraha badan ee xisbiga dimuqraadiga aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen eliyaas cabdulaahi xubintii wargeysyada caalamkana maanta waa inaga intaa aan dib idinkugu celinno walaalka suhayb cabdulaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoom بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى waa hagaag qaybaha dhexe ee barnaamijka caalamulyoom ayaad dhegaysanaysaan kooxaha muqaawamada filistiin ayaa habeenkii xalay faafiyey muuqaal loogu magac daray waa in cudtum cudna taas oo ay ku soo bandhigayaan mid ka mid ah howlgallada ay ka fuliyeen xaafadda tallul hawa ee dhacda koonfur galbeed magaalada khaza oo toddobaadyadii lasoo dhaafay ay isku hardinayeen cadowga sahaynada iyo kooxaha wax iskacaabinta ugu horeyn muuqaalka waxaa lagu soo bandhigayaa dagaalyahanada filistiiniyiinta oo diyaarinaya kamaa in loogu tala galay cadowga kadib diyaarinta kamiinka waxaa goobta lagu soo jiidayaa ciidanka sahaynada oo iyagoo watay taangiyadooda soo gaaray goobta waxaana qabsaday weerar qaraxa ah kadib cadowgu waxa uu soo dirayaa koox gurmad ah oo ka kooban ilaa toddoba iyo toban askari balse iyagana mar kale ayay ku dhacayaan kamiin kale muqaawamada ayaana la beegsanaya qaraxyo xoogan muuqaalka waxaa sidoo kale ka soo muuqanaya dagaalyahanada falastiiniyiinta oo howlgalka ka hagaya dhulka hoostiisa halkaas oo ay si toos ah ugala socdaan dhaqdhaqaaqyada cadowga si xorriyad ahna ku fulinaya howlgalkooda gabagabadii muuqaalka mid ka mid ah dagaalyahanada falastiiniyiinta oo fariin u diraya cadowga ayaa sheegay in gumaystuhu uu muday in goobta aysan ugu diyaarsaneen wax kamiin ah balse ay kaga soo baxeen meel aysan filaynin cadowga sahayanadana khaza uu ku sugayo wax la mid ah wixii ka qabsaday xaafadda tallulhawa dagaallo qaatay muddo isbuuci ah ayaa xaafadda talulhawa waxa ay ku dhex mareen cadowga sahaynada iyo ciidanka gumaystaha yuhuudda maalmo un kadib markii ciidanka sahaynada ay soo gebagabeeyeen howlgal ay sheegeen inay ka wadeen xaafadda xayu shujaaciya tan iyo markii ciidanka sahaynada ay duulaanka ku soo galeen magaalada khaza waxay marba ku duulayeen xaafado ka tirsan magaalada khaza iyagoo ku andacoonayey inay halkaasi ka soo xaqiijinayaan guul balse kooxaha muqaawamada filistiin ayaa kaga hortegayey si adag cadowgana dusha u saarinayay khasaare lixaad leh
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka caalamulyoom ayaan isla soo gaarnay maxaan ka naqaanaa dowladaha ugu waaweyn ee soo saara naftada caalamiyahaan sideese shiinaha iyo maraykanka u noqdeen soo saarayaasha ugu badan misena shidaalka soo dhoofsada warbixin ku aadan arrimahaas waxaa inoo eegayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir iyadoo waxaa lagu yeero ururka iskaashiga iyo horumarinta uu sare u qaaday saadaasha kobaca dhaqaalaha adduunka ee sanadkan labada kun afar labaatan ayuu dhanka kale wuxuu sheegay in xaaladda sii cakirmaysa iyo xiisada ka jirta dhulka loo bixiya bariga dhexe ay sababi doonto in gebi ahaanba uu joogsado isku socodka shaxnadaha shidaalka si ka badan inta hadda la filayo qiimaha tamarta ayuu ururkan sidoo kale tilmaamay inuu saroka xoogan ku imaan doono haddii uu hakado isku socodka maraakiibta shidaalka ee isaga kala gudbaa bariga dhexe ilaa aasiya yurub iyo labada ameeriko haddaba iyadoo la eegayo isbeddeladan ku yimid naftada iyo dhaqdhaqaaqyadeeda waxaan warbixintan ku eegeynaa xaqaa'iqda ugu caansan ee suuqa sariidda ee caalamka ugu horeyn waa kuwa dowladaha soo degsada naftada ceeriinka caalami ahaan kuwa ugu horeeya nambarka koowaad waa shiinaha kaas oo sanad kale soo dhaafay ee labada kun saddex iyo labaatan ay tarkoobadu muujinayeen inuu soo degsaday xaddigii ugu badnaa oo aan hore looga soo diiwaangelin dalkaasi shan boqol lixdan iyo saddex milyan ayaa lagu sheegay si guud naftadii uu shiinaha sanad kale soo dhaafay soo dhaafsaday waxaana wakaaladda reyters ay arrinkaas ku sheegtay inuu muujinayo celcelis ahaan in maalinkii uu shiinaha soo degsan jiray koo iyo toban dhibic labaatan iyo sideed barmiil waxaana sidoo kale loo macnayn karaa inuu jiro koror lagu qiyaasay kow iyo toban boqolkiiba markii loo eego sanadkii ka horeeyey ee labada kun labaiy labaatanka nambarka labaad ee soo dhaafsashada naftada caalami ahaan waa maraykanka kaas oo tarkoobadii ugu dambeeyey ay muujinayaan in lix dhibic afartan iyo sideed milyan oo naftada ceeriinka somaalilah usoo dhoofsanayey intii lagu guda jiray labada kun saddex iyo labaatan gaar ahaan ilaa laga soo gaaro bishii nofembar ee sanadkaasi waana sida uu bayaanaad uu soo saaray ku faafiyey maamulka macluumaadka tamarta ee dalkaasi maraykanku wuxuu ahaa dalka ugu weyn ama ugu horeeya ee soo saaray naftadii ugu badneed caalamka marka laga hadlayo sanadkii lasoo dhaafay ee labada kun saddex labaatan hase ahaatee waxa uu dhanka kale soo dhoofsaday xaddi aad u badan oo naftada ceeriinka ah maadaama warshadihiisa sifeynta aysan ahayn kuwa u qalabaysan si ay u nadiifiyaan saliidda ka imaanaysa xeebaha gacanka maraykanka sida la sheego taa beddelkeedna yihiin kuwa loo diyaariyey naftada ceeriinka ah ee laga soo safriyo waddamada loogu yeero bariga dhexe iyo kuwa la midka ah ee naftada ka soo daldashaan dowladaha reer galbeedka sidoo kale waddamada ugu horeeya ee soo dhoofsada naftada ugu badan caalami ahaan waa hindiya kaasoo sanadkii la soo dhaafay maalintiiba soo dhoofsanaya celceliska afar dhibic lixdan iyo shan milyan oo fuusto oo naftada ah arrinkaas oo ka dhigan koror boqolkiiba laba ah markii loo eego sanadkii ka horeeyey bayaanaadku waxay muujinayaan in xiisadda dowladaha ku bahoobay ururka obeg ee naftada uu soo dhoofsada dalka hindiya ee hoos u dhacday sanadkii lasoo dhaafay wax lagu qiyaasay afartan iyo sagaal boqolkiiba markii loo barbardhigo sanadkii ka horeeyey oo lixdan iyo afar boqolkiiba ay hoos u dhacsaneed naftada ay ka soo dhaafsatay ururkaasi gebi ahaanba sanadkii lasoo dhaafay waxaa kuuriyada koofureed ay soo dhaafsatay wax lagu qiyaasay kun iyo afar milyan oo fuusto naftada ceeriinka ah arrinkaas oo macnihiisu yahay in laba dhibac toddobaatan iyo shan milyan oo barmiil ay lasoo degi jirtay maalintiiba sanadkii lasoo dhaafay sida ku cad bayaanaadkii ugu dambeeyey waxaa kuuriyada koofureed kusoo xiga oo ku jira nambarka shanaad dowladihii ugu horreeyay sanadkii lasoo dhaafay soo degsaday naftada ugu badan dalka jabaan kaasoo somaalilah usoo degsan jiray nafto dhan laba dhibac shan milyan oo fuusto waxaana arrinkaas uu muujinayaa hoos u dhac toddoba boqolkiiba ah markii loo eego sanadkii ka sii horeeyey marka laga soo tago dowladaha soo dhaafsada naftada caalami ahaan kuwa ugu horeeya waxaan mar kale isdultaag ku samaynaynaa waddamada ugu horeeya iyagana dalalkooda ka soo saara naftada waxaana ugu horeeya maraykanka oo somaalilah usoo saara xaddi ka badan labaiyo toban fuusto maraykanku wuxuu kaalinta ugu horreysa soo saaridda naftada uga jiraa caalamka isagoona sanadkii lasoo dhaafay maalintiiba soo saari jiray laba iyo toban dhibic sagaashan saddex barmiil sida ay muujinayaan bayaanaadka bixiya xogaha tamarta waxaa sidoo kale maamulka macluumaadka tamarta ee maraykanka uu sheegay in sanadkan gudihiisa la filayo inuu sii kordho wax soo saarkooda naftada uuna gaaro saddex iyo toban dhibic hal milyan oo fuusto sidoo kalena labada kun shan iyo labaatanka sare usii kaco si u gaaro saddex iyo toban dhibic shan ama saddex iyo toban milyan iyo shan boqol kun oo fuusto inkastoo uu naftadiisa kaydsado taa beddelkeedna soo xado khayraadka shidaalka ay leeyihiin dadka muslimiinta ah ee waddamada caalamka waxaa ku soo xiga ruushka oo sanadkii lasoo dhaafay maalintiiba soo saareeyey toban milyan oo fuusto sida ay sheegayaan bayaanaadka obeg waxaa ruushka oo sanadkii lasoo dhaafay wax soo saarkiisa maalinlaha ahaa toban dhibic toddobaatan iyo sideed milyan oo fuusto sidan wuxuu ruushku ku noqday dalka labaad ee sanadkii lasoo dhaafay soo saaray xaddigii ugu badnaa naftada waxaana xusid mudan inuu dalkan xubin muhiima ka yahay dowladaha ku bahoobay ururka obeg balas wuxuuna martabadan yimid kadib markii uu kaalinta kaga hormaray sacuudiga kaas oo ku dhawaaqay dhaqangelinta go-aan ahaa in hoos loo dhigo wax soo saarka maalinlaha ee naftada bartamaha sanadkii lasoo dhaafay inkastoo dowladaha loogu yeero g seven iyo xulafada reer galbeedka ay moscow ku soo rogeen cunuqabateemo wixii ka dambeeyey duulaankii lagu qaaday ukrain haddana ruushku weli wuxuu masdar muhiim u yahay naftada caalamka wuxuuna sanadkii tegey si maalinlaha u dhoofin jiray xaddi celceliskiisuu ahaa toddoba dhibic shan milyan oo fuusto maalintiiba waxaa ku soo xigay sacuudiga kaasoo si maalinlaha usoo saarayay sagaal milyan iyo lix boqol kun oo fuusto oo nafto ah sida lagu sheegay bayaanaadka obeg sacuudiga ayaana wuxuu haystaa keedka ugu weyn ee naftada la hubo guud ahaan caalamka waxaana ka horeeya venezuela oo keedkiisa shidaalka uu gaarayo laba boqol lixdan iyo toddoba bilyan kanada waxaa sanadkii tegay uu maalintiiba soo saarayey afar dhibic siddeetan iyo afar milyan oo fuusto waxaana sidaasuu ku noqonayaa nambarka afaraad liiska waddamada ugu badan ee soo saara naftada caalami ahaan waxaa ku soo xiga dalka ciraaq kaasoo ku jira martabada shanaad markii la eego wax soo saarkiisii maalinlaha ahaa ee sanadkii lasoo dhaafay oo kor u dhaafeeyey afar milyan iyo laba boqol kun oo fuusto baraasiil waa dalka lixaad ee liiska waddamada ugu horeeya ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka soo saaray xaddigii ugu badnaa ee naftada waxaana wax soo saarka dalkaasi maalintiiba uu ahaa sanadkii lasoo dhaafay afar dhibic labaatan iyo toddoba milyan oo fuusto shiinaha waxaa wax soo saarkiisa naftada sanadkii lasoo dhaafay uga jira kaalinta toddobaad isagoona si maalinlaha u soo saarayey afar dhibic siddeed iyo toban milyan oo fuusto maadaama uu dalkani yahay kan labaad ee ugu dadka badan caalamka ayna ka horeyso hindiya waxaa dalabaadka tamarta ee dalkaasi uu qayb ka yahay waxyaabaha keenay in uu shiinaha noqdo waddanka ugu horeeya ee soo dhaafsada naftada ceeriinka guud ahaan caalamka sideedaad waa imaaraadka kaas wax soo saarkiisa maalinlaha sanadkii lasoo dhaafay uu ahaa laba dhibic sagaashan shan milyan oo fuusto keydka naftada ee dalkan wuxuu sanadkii labada kun labaiyo labaatanka ahaa boqol saddex iyo toban bilyan oo fuusto ugu yaraan waxaa sidoo kale dalkan uu dhoofiyaa inta badan naftada uu soo saaro sagaalaad waa iiraan kaasoo sanadkii tegey maalintiiba soo saarayey laba dhibic siddeetan iyo shan milyan oo fuusto ka hor intii maraykanka uusan labada kun iyo siddeed iyo tobanka ka bixin heshiiska nukliyeerka ee uu kula jiray iiraan islamarkaana aan dahraan dib loogu celin cunuqabateemaha waxaa dalkan uu dhoofin jiray wax ka badan laba milyan oo fuusto maalintiiba waxaa iiraan marka laga soo tago venezuela iyo sacuudiga uu nambarka saddexaad ka yahay waddamada haysta kaeedka ugu weyn ee naftada waxaana keedkiisa uu dhan yahay laba boqol iyo siddeed dhibic lix bilyan oo fuusto tobanaad waa kuweyt waxaana dalkaas uu soo saarayay maalintiiba intii lagu guda jiray sanadkii lasoo dhaafay laba dhibic konton iyo sagaal milyan oo fuusto sidoo kale waxaa xusid mudan in kuweyt uu qayb ka yahay waddamada leh kaydadka ugu badan ee naftada marka laga hadlayo guud ahaan caalamka waxaana lagu qiyaasaa keydkiisa boqol iyo kow dhibic shan bilyan oo fuusto ugu dambeyn marka aan soo koobo waddamada ugu weyn wax soo saarka naftada ee caalamka gaar ahaan dalalka carabta waxay tartiib ahaan u kala horeeyaan sida tan sacuudiga oo maalintiiba soo saara in ka badan sagaal milyan oo fuusto ciraaq oo afar milyan oo fuusto soo saara imaaraadka wax soo saarkiisa maalintiiba yahay laba dhibic sagaashan iyo shan milyan oo fuusto kuweyt oo iyadana soo saarta laba dhibic konton iyo sagaal milyan qatar oo hal dhibic siddeetan iyo lix milyan oo fuusto si maalinlaha usoo saarta libiya oo hal dhibic lix iyo toban ah cumaan oo hal dhibic lix ah waxaa ku soo xigay jazaa'ir iyo masar oo wax soo saarkooda naftada marka la isku geeyo noqonayo hal dhibic lixdan iyo afar milyan oo fuusto ama haddii si kale loo dhigo waxaa jazaa'ir uu soo saara maalintiiba eber dhibic sagaashan iyo shan milyan oo fuusto halka masarna wax soo saarkiisu yahay eber dhibic lixdan iyo toddoba milyan oo fuusto maalintiiba كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى
guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaasii nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى